bismi illah alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu calayh wasalam allahuma akhrijna min dulumaati lwahmi waakrimna binuuri lfahmi waftax calayna bimacrifati اlcilm xasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxam araaximiin darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddonaad min suurati aracd kadalika arsalnaaka fii ummatin qad khalat min qablihaa umamun litatluwa calayhim aladii awxaynaa ilayka wahum yakfuruuna biraxmaan waxaynu ku jirnay fii tafsiiri suurati racd ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala kadalika sidaas oo sidee ah sidaan u dirnay ambiyadii kaa horreysay waanu ummado ugu dirnay ayaanu arsalnaaka adigana kuu dirnay fii ummatin ummad dhexdeed ummaddaasoo qad khalad ay tageen qad khalad ay tagtay min qablihaa horteeda umamun ummado ay tageen ummad baan kuu dirnay nebi allow calayka asalaatu wasalaam ummaddaas waxaa ka horreeyey adduunka iyada laguma bilaabine ummado tiro badan ayaa ka horreeyey oo la diray oo idinka idinka horreeyey oo ambiye iyo rusul loo diray ummaddani waaba aakhirul umam ummadaha tan u dambeysa lagu soo gebagabeeyey weeye wa anta khaatimul ambiyaa adiguna ambiyada kii lagu soo khatimay baa tahay a miskul khitaamkii lagu soo gebagabeeyey ambiyada waa adiga ummaddanina ummad ka dambaysaa ma jiro imaanaysa oo maxaan kuugu dirna litatluwa inaad akhridid calayhim calayhaa lama dhihin tafanun litatluwa inaad akhridid calayhim dushooda alladii kii awxaynaa aan waxyoonnay ilayka adiga xaggaada waxaanu kuugu dirnay arsalnaar haddaa ku xidhid litatluwa inaad akhridid baan kuugu dirna calayhim dushooda alladii kii awxaynaa ilayk aanu adiga ku waxyoonnay waxyigan iyo qur-aankan inaad ku dul akhrido sidaasaan kugu dir walxaal hum iyagu yakfuruuna biraxmaani alla araxmaanka ah ee ka kufrinayaan jumladan wahum yakfuruuna biraxmaani oo jumla xaaliya la xaalaynayo meesha laga xaalaynayo litatluwa waa ku xidhi kadha inaad akhridid litatluwa calayhim alladii awxaynaa ilayka inaad ku dul akhridid walxaal hum yakfuruuna biraxmaani iyagoo ilaahay ka kufrinaya allaha raxmaanka ah inaad ku dul akhridid oo aada u sheegtid ama kadaalika baan arsalnaaka sidaasoo kalean adigan arsalnaaka ku dirnay iyagoo hadde sidaa iyagiiba u gaaloobaya wahum yakfuruuna biraxmaani haddii cid kalaba yeelkeeda waxayba ka gaaloobayaan oo ka kufrinayaan allihii raxmaanka ahaa dee aayadda waa laga horreeyado waidaa qiila lahum usjuduu liraxmaani markii la yidhaahdo war allaha raxmaanka u sujuuda qaaluu waxay dhahayaan wama raxmaan oo raxmaanka muxuu ahaa raxmaan maba naqaan bay leeyihi markaasaa la yidhi wahum yakfuruuna biraxmaani allihii raxmaanka ahaa raxmad badanaha ahaa oo naxariista waasacaa lahaa oo iyagaan kaa u kaalmaynayay iyagoo ka kufrinaya iyagoo diidayo dafiray waxay dhaheen now raxmaan maba naqaanba laa nacrifu ilaa raxmaan alyamaama meesha yamaama la yidhaahdo raxmaanka joogaa naqaan raxmaan kale ma naqaan raxmaankaasi muxuu ahaa ay sheegayaan ninkii nebinimada sheegtay oo beenlowg ahaa oo musaylimatulkadaab la dhihi jiray baa raxmaanulyamaama loo baxshay waxay leeyahay now kaasaa naqaan nimanka halkaa gaalnimada ka gaaray weeye wahum yakfuruuna biraxmaan waa la yaab macnaha walxaal hum yakfuruuna biraxmaan allihii naxariis raxmaan ahaa iyagoo ka kufrinaya qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi moxamed oo calayka asalaatu wasalaam huwa ilaahay rabbii aniga rabbiga wey huwa raxmaanka raxmaan allaha raxmaankaa rabbii aniga rabbigay weeyaan laa ilaaha ilaa kaloo xaq lagu caabuda mawjuud maaha ilaa huwa isaga mooyaane laadana macnahaasaa la siiyaa oo nafyigan marka horaaba istinihiisa soomaaliga kuwa soo reeba laa ilaaha ilaa huwa calayhi isaga oo keliyaan tawakaltu tala saarta allahaasaan ku kalsoonaadoo tala saarta wailayhi ilaahay xaggiisa ayaana mataabi mataabi aniga noqodkaygu ahaaday marjicayga ilaahay xaggiisa ahaatay waxaa aayadda loo keenay baa leyidhi nebiga in la qaboojiyo tasliye looga dhigo calayhi salaatu wasalaam gaaladan waxa uu kala kulmayo dhibaato iyo canaag iyo madax adayg iyo beenin in maaragtay l loo si uu maaragtay nebigu calayhi salaatu wasalaam xasillooni u helo ummado hore inay jireen ambiyo loo diray kuwaa la beeniyey nebi allow haddii maanta tani kugu timid dhibaatada walaalaha ambiyadii kaa horreysaa kula qabay nebigaa la sabirsiinaya calayhi salaatu wasalaam qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walow anna qur'aanan suyirat bihi اljibaalu aw qudicat bihi اlardu aw kullima bihi اlmowtaa walow anna qur'aanan haddii qur'aan suyirat la socodsiinaya bihi isaga aljibaalu buuro aw qudicat ama lagu googoynaya bihi isaga alardu ardada iyo dhulka ow kullima ama lagula hadlaya bihi qur-aanka almowtaa kuwa dhintay lama aamanu marna ma rumeeyeen lowda waxaa jawaabkeedii waa maxduuf waxaa jidhay waxay dhaheen meeshaan makaan degannahay waa buuraley adiguna waa adiga yidhi ilaahay baa isoo diray rasuulka ilaahay baa tahay qur-aan sharaf badan baa laygu soo dejiyey waxaan rabnaa qur-aankan akhriyo buuraha naga riix buuraleydan maka meel la maran lalayahay ilaa haddaa dhulkii wadooyin iyo buurihii qaar la baaba'shay iyo waxaas weli ilaa haddana ay socotaa la sameeyey mooyaane welina buurihii sidiiba u jiraan waxay dhaheen qur-aankan aawadid buuraha nooga riix beeraan u baahan nahay biyana waa rabnaaye dhulkan kanaallo iyo qasabado nooga soo daah aw qudaca aw qudacat bihi lard haddaad rasuul tahay dad horoo dhintay baa jiraye awowgaa qusay ninkii la dhihi jiray soo nooley oo aan aragno haddaad rasuul tahay haddee ambiyadii adaaba ugu sharaf iyo fadli badane muuse nebi daawuud wa sakharnaa macahu ljibaal waa iyadii buurihii loo sakhrayay dee muusena adigaaba ka sii sarreeyee dee buuraha na dhaaf naga durka nebi muuse adigaaba ka sii fadli badane waa isagii saa dhagaxa ugu dhufto intaasoo ilood dhagaxii biya ka burqadeene dee biyo noo soo daah biyaan rabnaay dee ciisoo kaa horreeyena adigaaba ka fadli badane dadka dhintay buu noolayn jiray dee dadkii hore odayaashii qaar soo noolay aan aragno ilaahay wuxuu yidhi walow anna qur'aanan haddii qur'aan suyirat bihi lagu socodsiinaya aljibaalu buuro maxay ka dhigan tahay haddii kitaab kutubtii hore ee munasalada ahayd ee ilaahay soo dejiyey inta la akhriyey buur lagu socodsiiyadoo meeshay taallay looga qaaday walow anna qur'aanan suyirat bihi haddii lagu socodsiiyey aljibaalu haddii kutubtii hore mid ka mid ah buur meel looga qaadoo lagu socodsiiyey ow qudicat bihi lardu amaba dhul lagu dildilaaciyoo lagu googooyey oo sidaas looga dhigay ow kullima bihi lmowtaa amaba kuwa dhintay lagula hadlay yaa intee qur-aankaa la akhriyey jawaabta lowda culimmada qaar waxay dhihi lahayn hadday sidaas jiri lahayd haddiiba kitaab rabbi soo dejiy intaa mid lagu samayn lahaa lakaana haada lqur'aan qur-aankaanuba ahaan lahaaba lanna kitaabkasoo la soo dejiyey kanaa ka fadli badan kanaa ugu sarreeya laakiin laguma samayn arrimahaas ama walow anna qur'aanan qur'aan haddii suyirat bihi ljibaalu lagu socodsiiyo ow qudicat bihi lardu dhul lagu googooyo oo lagu dildilaaciyo ow kullima bihi lmowtaa kuwa dhinta lagula hadlo lamaa aamanuu kuwaan hadday xataa arkaan lamaa aamanuu ma rumeeyeen marna ma yeeleen ma qaateen baadinimada iyo gaalnimadaasay ku sii madax tiirin lahayd jawaabtaasna waalis bal iskaba dhaafi lilaahi ilaahay buu alamru amarku u sugnaaday jamiican xaaluu yahay haddii qur-aan arrinkaa lagu samayn lahaa qur-aankaanu ahaan lahaa laakiin lilaahi اlamru jamiican waxay iyagu dalbadeen buur ha la kaxeeyo iyo mid dhintaha lagu soo nooleeyo waxaa lama yeeline amarka ilaahay buu u ahaaday jamiican xaaluu yahay subxaanaه wa tacaala bal lilaahi اlmru jamiica ilaahay buu amarku u ahaaday dhammaantii marka haddiiba saa la samayn lahaana kanaa ugu owleysnaan lahaa ama kitaabkan qur-aankan nebi maxamed lagu soo dejiyey calayhi الsalaatu wasalaam oo afdal kutub ah bal lilaahi اlmru jamiica amarka oo dhan dhammaantii ilaahay buu u ahaaday qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi afalam yayas ladiina yayas ladiina afalam yayas mayaysan ogaan oo yaysadaan hadda innaga waxaan fasiraynaa bimacnaa yaclam afalam yayas ladiina kuwii mayaysan ogaan aamanuu rumeeyey kuwii iimaanka laga helay mayaysan ogaan allow anu shani low yashaau allahu ilaahay hadduu doono la hada nnaasa dadka inuu hanuunin lahaa jamiican xaalihi taa miyaysan ogaanin lahada nnaasa jamiica culammadna waxay leeyihiin kelimadda lafdiga macnihiisa uu loo yaqaanay ha loo baaq yeelo habal loo daayo mar haddow waxa weeyaan uu ku sargo-an yahay oo middaa hore hadda aan marnay afalam yayas aladiina aamanuu afalam yaclam mayaysan ogaan wayatabayan u caddaan aladiina aamanuu saasaa macnuu noqonaya kuwa iimaanka laga helay allow anu shaaniya low yashaau allahu lahada nnaasa jamiica fasiriinta qaarna waxay dhaheen yay-asta macnihii loo yaqaanay loo dejiya ha loo daayo afalam yay-as mayaysan ka quusan aladiina kuwa aamanuu rumeeyey maxay ka quusaan mayaysan ka quusan min iimaanilkufaari gaalada rumayntooda inaysan marna wax rumaynayn oo iimaan yeelanayn taa mayaysan ka quusan muminiintu mamaysan taa ka quusan mawlidma gaaladaasi iimaan ka sugaya oysan ogaan allow yashaa llahu lahada nnaasa jamiica qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa yazaalu ka zuuli mayaan aladiina kuwa kafaruu gaaloobay walaa yazaalu aladiina kuwii ka zuuli mayaan kafaruu gaaloobay tusiibuhum inay asiibayso ama tusiibuhum tii asiibaysa inay tahay bimaa sanacuu waxay sameeyeen darteed qaaricatun musiibo weyn qaarica musiibo garaacays oo dhegahooda iyo qalbigoodaba walbahaar ku ridaysa walaa yazaalu ka zuulmayaan aladiina kuwa kafaruu gaaloobay tusiibuhum inay asiibayso bimaa sanacuu bisababi maa sanacuu bisuu'i maa sanacuu waxay sameeyeen xumihiisa darteed inay asiibayso ka zuulimayaan qaaricatun intaa gaalada balaaya ah hadba maqlaya waxay maqlayaan hebel waa dhintay waxa weeyaan dhibaataa ku dhacday waa faqriyey waa jiraday hadba waxay maqlayaan aafaad iyo dhibaatooyin ku dhacay gaalooyinkii kaleoo iyaga la midka ahaa marka kuwa gaaloobay weligood ka zuulmayaan xumiha ay sameeyeen darteed tusiibuhum qaaricatun marka haddiiba taa u jeedaan waxay ahayd inay toobad keenaan oo ilaahay rumeeyaan oo dhahaan war waxaan yeedkiisa ina ku dhicin horteed aan ka tabaabulaysanno oo tabaabushaysano oo ilaahay rumayn qaaricatun ow amase taxullu inay degayso musiibadu iyo qaaricadu qariiban makaanan qariiban meel u dhow min daarihim daartooda haddaysan ku dhicinna hadda agtooda hadba ku dhacaysaa kuwaanaa dhulgariir ku dhacay kuwaanaa duufaan lagu kiciyey kuwaanaa xanuun khataroo balaayaa lagu salladay kuwaanaa baaba'ay hadba waxbay arkayaan marka maadaama ay saa tahay ama way ku dhicin tusiibuhum qaaricatun ow taxullu ama waxay degin qariiban min daarihim mar haddii dee dariska adiga daartaada agteeda wuxuu ka dhaceenna dee aad noo sigata muhaysan taa marka ku cibro qaadanay waxaa kaloo lagu fasiray taxullu faacilkeeda nebigaba in laga dhigo calayhi salaatu wasalaam inay musiibadaa kuwaa kor dhacay iska zuulimayaan oo amase taxullu inaad degaysid adigu nebi allow nebiga la khidaab ant yaa muxamed calayka asalaatu wasalaam adigu inaad degaysid qariiban meel u dhow min daarihim iyaga daartooda inaad degaysid ilaa weeraraa lagu qaaday oo jihaad baa loo baxay oo hadbaa dhinac baa laga gelay taasna waa lagu fasiray xataa yaatiya ilaa u ka imaanayo xataa yaatiya wacdullah ilaaha yabahiis ilaaha yabahiis markaas waa islaamnimada inay daahir noqoto gaaladii in laga xoog bato maka in la furto xataa yaatiya amrullah ilah ka yimid ilaahay wacdullah ilaah yabahiis ina allaha ilaahayna laa yukhlifu ilaahay ma guub yeelo almiicaad yabooha ilaahay ma guub yeelo wacdiga yabooha ilaahay kama baxo subxaana wa tacaala oo maxay ah rususha ilaahay wuxuu u yaboohay oo weliyadiisa nasriga ilaahay u yaboohay inuu cadowga uga kaalmaynayo inuu u kaalmaynayo cadowga uga hiilinayo ilaahay ma guub yeelo ma guub yeelo waa maxay ugama baxo ballantaa wey alaa ina nasr allahi qariib wey mataa nasrullah alaa ina nasr allaahi qariib wey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad xaqiiqee istuhzi'a waxaa lagu jees jeesay birusulin tanwiinta waa rusul tirada ka badanta tagiir birusulin rusul tiro badan baa lagu jees jeesay min qablik nebi allow rusul tiradii ka bada ka badanta rusul ilaahay diray ayaa lagu jeesjees ambiyaa lagu jeesjees qaar baa la laayay markaas ilaahay ciqaabka ma dedejiye fa amlaytu waa u kortay liladiina wixii kafaruu gaaloobay kuwii gaalada ahaa janis baan sii fursad waa loo kortay uma intaa ka bacdi faamlaytu waa u kortay liladiina kuwii kafaruu gaaloobay uma intaa ka bacdina akhad korashadii maxay u tarsaa kolle haddii la qabanayo waxba uma tari akhadtuhum akhadtuhum waa qabta hum oo iyagii mafcuulka qabasho male dhab baa la siiy dambiile la raadraadinayey qoladii raadraadinsa hadday dhab siiso miyay fakinayaan adduunka saasaa lagu yaqaan walilaahi almathalulcalaa ilaahay subxaana wa tacaala dee kuwa mujrimiinta marka la qabto ilaahay wuxuu yidhi daalimku waa u kortaa in allaha la yulii lidaalim nabigaa yidhi alai sala slam markaan hadhau qabtana ma sii daayo markii ilaahay qabto ma sii daayo faamlaytu liladiina kafaruu uma akhadtuhum waa qabta idinkaan idin weydiine fa kayfa sideebow kaana ahaaday ciqaabi ciqaabkaygu see noqdo booskiisi ma dhacay mise ma dhicin ma mudnaayeen mise ma mudnayn markii qof leela rabay waxaas in lagu dhufto ama abaalmarinta noocii la rabay la mariyo abaalmarintiisa ma hela waa mudnaa in aleela saa loo galo qoladaas markay xumaha sameeyeen oo aan u kortay oo jaaniskii ka faa'iidaysan waayeen oo aan qabtay waan ciqaabay fa kayfa kaana ciqaabi seebuu ahaaday aniga ciqaabkaygu qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala innagaa laynala hadlaya afaman midka allah huwa isagu qaa'imun allah u qumayo oo u taagan oo xafidaya calaa kulli nafsin naf dhammaanteed bimaa kasabad waxay kasbatay allaha xafidaya qof kasta camalka uu sameeyey haddii lagu dhaho adiga xoogaa yaroo dada diiwaan geli qofka waa daalaya maalmo iyo bilo iyo saacado iyo waxaas u kala samaysanaya afaman macbuudka huwa isagu qaa'imun u taagan calaa kulli nafsin naf dhammaanteed bimaa kasada waa maxay waxay shaqaysatay mid mid ka mashquulinaya male qof kasta wuxuu sameeyey khaanadiisa iyo meeshiisaa loogu xariiqaya allaha cid kasta waxay samaysay saa raqiibka oo ah u xafidaya abarkii maxduuf weeyaan kaman laysa bihadihi ifa kaman laysa kadalik midaan saa ahayn ma la mid ba war balaayadan ay caabudayaan iyo asnaamtaana waxba ku ku fadhin maxay ahay allaha sidaasa baa addoommada iska leh isaga abuuray asnaamtaan waxma maqlayaan waxma anfacayaan waxba ma leh misna waa laga kari la'yahay gaaladii jawaabti waa la iskaga tegey jawaabti halkan waa la iska daayey maxaa la iskaga daayey macnaha iska macluum ah afaman huwa qaa'imun calaa kulli nafsin bimaa kasabat marka meel kalaa la sii galay wajcaluu lilahi horay baa loo socdo jawaabtiga waa la iska macluum mar haddii macluum tahay lasku- laiskuma sheego kaman huwa laysa kadalik kaman laysa kadalik midaan saa ahayn ma la mid baa la mid maaha wajacaluu way yeeleen lilaahi ilaahay waxay u yeeleen shurakaa kuwa shurakaaba ilaah u yeeleen shurakay u yeeleen kuwa wax la wadaagay ilaahay u sameeyey ishraag bay la yimaadeen camal kastoo xun iyo camal kastoo fiican naf kastoo la timaaday ilaahay raqiib weeye wuu u xafidayaa naftaas cid kastana abaalmarinteedii buu u diyaariyey cid aan sidaas samayn karin ma allahaasi la mid tahay waa maya wajacaluu lilaahi ilaahay waxay u yeeleen shurakaaa ee qul waxaa dhahdaan nabi allow sammuuhum waryaada warbal magacaaba waxaan aad leedihiin ilaahay baan annana ka dhiganaynaa oo caabudaynaa oo allahi weynaa baan garab gelinaynaa sammuuhum bal magmagacaabo fulaan iyo fulaan iyo hebel iyo hebel iyo hebel dhedhahaya bal sheeg sheega bal ku dhawaaq magacyadooda maxay yihiin bal noo tilmaama inay cibaado mutaan int kale aan garanay bal sheega horta kuwa ay yihiin sammuuhum am ambale bimacnaa bale tunabiuunahu ilaahay ma waxaa uga warramaysaan bimaa shayn laa yaclamu ilaahay uusan ku ogeyn fi lardi dhulka ilaahay dhulkan iyo koonkanoo dhan lahaa mayaad uga warramaysaan wuxuusan isagu dhulka ku ogeyn waxaad leedihiin ilaahyo kalaa jiroo dhulka joogo aan caabudnaa isagaaba koonkao dhan abuurtay wuxuusan isagu ku ogeyn mayaa u sheegaysaan am tunabbi'uunahu bimaa laa yaclamu fi lardi oo qarsoonoo idinku aa ogtihiin canaan baa la yidhaha tawbiiq amt am bidaahirin mise waxaad bidaahirin mid iska muuqda oo min alqowli hadal aan qiimo lahayn oo iska sabaynaya bidaahirin min alqowli qowl baatila mala faasida xaqiiqo aan lahayn baa iska sheegaysa caqli xumo ah bal iskaba dhaaf zuyina waxaa loo qurxiyey baa ilaahay yidhi liladiina kuwii kafaruu gaaloobay makruhu makrigoodii baa loo qurxiyey baa ilaahay yidhi bal iskaba dhaafe zuyina waxaa loo qurxiyey liladiina kuwii kafaruu gaaloobay makruhu makrigoodii iyo dhagartoodii baa loo qurxiyey yaa u qurxiyey zayana lahum shaydaanu acmaalahum shaydaan baa waxaas odaygaasaa ku maamulanaya shaydaan baa u qurxiyey isagaa dadka dhuminaya waxa xumahaabaa waxaa looga dhigaya inay toosan yihiin ku sugnaada maanta muslimiinta iyo kaafiriinta yaa badan waxaa baadil iyo balaayo ay ku jiraan shaydaankiibaa u qurxinaya wasudduu waa la duuday waa la manciyey weeye wasudduu waa la manciyey can isabiil wasudduu waana la manciyey can isabiili waddadii toosnayd baa laga manciyey shaydaan baa ka manciyey waman axadka yudlil yudlil yudlil illaahu ilaahay kuu dhumiyey axadka uu dhumiyey famaa lahu isagaa uma ahaanin axadkaas min haadin mid hanuuninaya min haadin mid hanuuniya qofka ilaahay dhumiyey axad hanuuninaya oo toosin kara haba yaraatee ma jiro waa soo u dhumay wey waman yudlil illaahu famaa lahu min haad lahum kuwanina waxay leeyihiin iyagaa leh cadaabun cadaab weyn bay leeyihiin fi lxayaati noloshii dhexdeeda noloshii addunyaa ee dhoweyd baa ilaahay leeyahay ha lihaaulaai lkafara gaaladaas mujrimiinta xunxun wejiyada xun cadaab bay leeyihiin kii aakhira intaan la gaarin cadaabkaasoo fi lxayaati dunyaa noloshaan dhow cadaab deg dega cadaab caajil baa la yihahdaa waa meelaha ay marka warrama waxay dhahaan khabar caajil waa cadaab caajil wey cadaab deg dega deg deg a deg deg waa la yidhaha soo baxday deg deg bay leey cadaab deg dega cadaabkaas leeyihin adduunka weeyaan adduunkaa loo soo dedejinaya lahum cadaabun fi lxayaati اdunyaa oo muxuu yihi cadaabka adduunka ku dhacaya waa la laynaya de waa gaalo jihaadkii baa lagu lay waa gaalo waa la qafaalanaya dhibaatooyinkii kaleo adduunka iyo cuduradii iyo aafaadkii iyo masaa'ibtiina waa u gaar iyagu wixii ku dhacana muminka wixii ku dhaca waa u dallacsiin iyagu wixii ku dhacaay waa u niqmo iyo cadaab leanna iyaga ajar loo qori maayo khayrkii ka dhaxli mayaan hawaab loo qori maayo waxba ka heli mayaan dhibaatadiina waa ku dhacaysa cadaabkaasay leeyihiin fi lxayaati nolosha addunyaa dhow wala cadaabu alaakhirati aakhira cadaabkeedana ashaqu darnaan badan ashaqu cadaabkooda aakhiro ku dhacaya ayaa culays badan ayaa darnaan badan wuxuu ka xanuun badan yahay oo ka dhibaato badan yahay cadaabkan adduunka wamaa lahum iyaga umana ahaanin baa ilaahay yidhi min allaahi ilaahay xaggiisa min waaqin mid ilaaliya uma ahaanin mid cadaabkaa ka difaacaya oo cadaabkaa ka ilaalinaya taa ma ay laha kuwan gaalada ah oo waxaa macnaha meesha ku jira markii halkaa cadaabka iyaga la marsiinayo cid intay isi soo taagta ha laga daayo ama ergeynaysa ama ka dafcin ka dhah carada ilaahay iyo ciqaabka ilaahay haba yaraata ma jiro wamaa lahum iyaga uma ahaanin min allaahi ilaahi xaggiisa min waaqin mid ilaaliyo macnaha yaxmiihim iyaga ka ilaalinaya min cadaab illaahi ilaahay cadaabkiisa ma jiro ama ilaahay caradiisa iyo argoosigiisa mid ka badbaadinaya iyagu ma ay lahaa macnaha weeyaan marka aayaadkan dee calaa ariiqi tadriij tadaruj tartiib tartiib baa loogu soo dhigay tartiib tartiibtaa loogu soo dhigay afaman huwa qaa'imun calaa kulli nafsin baa looga soo bilaa wajacaluu lilaahi shurakaa baa isimkii daahirka ahaa baa la keenay meeshii damiirka waxyaalaha ay samaynayaan wey waxaa la yidhi markay saddexaadna qul samuuhu samuuhu sheega hadde magacaaba hebel iyo hebel dhahaya waxaa misna la yidhi shay baa rabtaa inaa anfidid marka isagii ma jira dhihi mayside laasimkiisiba anfinaysaa mar haddii wixii laasimkiisa anfiday isagiina waa anfoomayaa kaas am tunabbi'uunahu bimaa laa yaclam isna maxaa la yidhi waa loo soo daagadag waa la yidhi am bidaahirin min alqowl war ma afkiinaa waxaa ka dhahaysaan wax aydnaan ka fiirsan aydnaan waxba ka garanayn baatil baa ku hadlaysaan am bidaahirin min alqowl marka kuwa gaalada ah oo sidaas ilaahay baadinimadooda macnaha qadaray sidaasi ku ku dhammaanaya waxay noqotay waman yudlil illaahu famaa lahu min haad qof ilaahay dhumiyey cid hanuunin ka dhama jiro cid kastoo loo diro rasuulkii loo diro ciddii kastoo u baaqda khayr kastoo loo sheego cid hanuunin ka dhama jiro darsigeenu intaas ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab